askartan oo kasoo kala goostay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa waxay isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool iyadoona lagu soo bandhigay degmada boordhoxoleh ee wilaayadaasi waxaa waraysi ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ay uga warbixiyeen waxyaabaha ku dhaliyey inay ka mid noqdaan ciidamadan shisheeye kalkaalka ah askariga koowaad oo lagu magacaabo maxamed manuur ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey kubiiritaanka ciidamada dowladda federaalka isagoona ka warbixiyey tababare ay ku soo qaateen dalka yuganda wuxuu intaasii raaciyey inuu ka mid ahaa ciidamadii dowladda federaalka ee la geeyey mudug gaar ahaan deegaanka wasiil halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo lagu laayay askaro badan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka maagay maxamed maaroliyare doonfulaqutabi mayseeday murtadiinka oo qudurrog yaanseedi walain sababhayna shaydhaan ii kuri yaygaadi qudur siyad bulooda rogi siyadka bulood dhibolka jari siyad buloo mdi meela rogni xamar nijey harna lijey meela waloo maanaada walbalodhan meela rogni safarhaande meelo ninkareebay meela noogaadi mayna nijey uganda ugandi libulood waldhan maana gaala meela nii tababaraasi saraakile maarada nii tababaraasi aan maanaada wali saraakile meelo kala roogi iwalimaana aadi meelani tababaraay walambulosay dhaamaana har nanaantinanashani harna yawla roogni meela ku tamni marki meelambulod roogi yaa hubki dalsi meela ku tamni mayseenay dhuusumareeb meela din noogaadi may nijeey wasiil gabalheran nijeedan murdadiinti meela shaga ka gali meela maanaha wali oo ada galgusee oo duurkii maanaha ya galan uni maanaha tuwal yaro dhalinyare kale oo maanaha oo gaabada lehan meeli maanaha magaaladan ni dhaafi ibraahim aadan cali oo isna ka mid ahaa askarta isku soo dhiibtay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool islamarkaana lagu soo bandhigay degmada boordhoxolle ayaa waxa uu baakh u jeediyey askarta saaxiibadiisa ah ee ku haray safka shishayaha isagoona ugu baaqay inay isku soo dhiibaan maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aniga badbaadi alxamdulilaahi ilaahinka mahasana hatuwa abrooge waaba kaansiin lahadlaayo waa antiim gaalnimada maana absiyanka dhammane ha ku tabtaano galguse maana meelo muslimiinta dhatiya kooytano meelika noolataan askarta lagu soo bandhigay degmada boordhoxole ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay qayba ka noqonayaan askar waayihii ugu dambeeyey isku soo dhiibayay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo lagu soo kala bandhigay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi